ictisaam iyo shabaab waayo shabaabku waxay banaynayaan qarxinta caalamkao dhan in la qarxiyo laakiin ictisaamku ma banaynayaan xataa gaalada in la qarxiyo famaa ra'yukum jazakum allah khayr
bismillahi raxmaani raxiim horta waan ka cudur daaranayaa inaan majliskan aan jawaab iyo fatwo ka bixiyo waayo culimadu waa joogaan jazaahum allahu khayran wabaaraka fiihim iyagaana wixii fataawo ah iyo jawaaba insha allahu tacaala hore laydinka dhargiyey dib laydinka dhargin doona haddiise aan mar hadduu akuuna khabar akhriyey aan wuxuun ka tilmaamo horta saa'ilku isagunbaa iska jeclaaday dee shabaabkii ictisaamkan uu labadan u wada xuseen waxaan filayaa lisaankayga marna kumay soo aroorin qoladan xarakatu shabaab iminka la idhaahaye dee shabaab magacii shabaabka la baxday ee khawaarijta ah waxaan filayaa kumabay soo aroorin hadalkayga laakiin waxaa ku soo aroortay alictisaam soo ma ahayn iyo itixaadka weliba lafdul itixaad ayaan dee aada u adeegsaday markii dambena cidda maqsuudku yahaan caddeeyey calaa kulli shabaab waxay yihiin waa la yaqaanaa waana niman khawaarija oo waxa weeyaan dee dimaa u muslimiin banaystay istixlaalayna laakiin waxay isweydiin leh horta min ayna jaa-u wa min ayna kharaju dhulkay kasoo foodhaceen mise samaday kasoo dhaceen yaa dhalay horta waalidkooda hala weydiiyo de ama nasab sharciga ha noqda ama kayru sharciga horta taasaan saa'ilka ku celinaya ta labaad waxay tahay tafjiiraadka ma baneeyaan annaku kuwaanu ogeyn aanu la munaadaroonnay doodo badanna aanu ku kulannay dee ma garanayo mawaaqifta isbedbedelaysa hadday toobad keenaanna jazaahum allahu khayran oo waynu ku farxayna annaka inay nala soo maraan toobadna shardi maahe waa baynahum wa bayna allah laakiin waxaan ku ogeyn hore inay u tabaniyaan oo iyadoo musajalo duuban iyo iyadoo waxa weeyaan ay xataa kelimaadka lagu radinayo tafjiiraadka ay khitaabkii buush ku tilmaamayaan ee horey u dhacday aan u tilmaamay marka calaa kullin haddaanay ahaynna oy kala duwan yihiinna zaracii iyo midhihii ay beereen iyo ciddii dhashayba iyo asalkii horta waa iyaga iyaga laftoodana mukhaalafaad in ugu filan haddii xataa aanay dhiigga banaysanayn oo alxamdulilah haddaanay banaysanayn de anagu ku laasimin mayno lakiin waxaan leenahay taa haddaad ka tagteen bidaca kalena ka taga wajazakum allahu khayra wاlrujuucu ilى alxaqi fadiila